bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aan caawa aan idiin soo gudbiya anigoo maxamed xasan caliya waa habeennimo axada taariikhdana ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afraad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada caawa barnaamijka dhacdooyinka maanta aan idinkuga hayana hadduu alla awoodda raalli ka noqdo idinkaanad kaga bogan doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiye kulan gaar ah oo looga hadlayay amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada oo ay yeesheen maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka haddaba barnaamijku intuu socdo waxaad kaga bogan doontaan qaabkii shirkaasi u dhacay iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka oo arrintaasi ka hadli doona sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka dhacdooyinka maanta aan idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya wasiirka dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayey doorka ay bulshada ay ka qaadan karaan dib u egista dastuurka kumeelgaarka ee dalka waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan kulankaas oo aan la yeelanay wasiirka dastuurka ayaa barnaamijku intuu socdo dhegaystayaal aad kaga bogan doontaan sidoo kale qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay ku dileen maleeshiyaad iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda gobolkeedu uu sii dhacayo al-shabaab ka fuliya deegaano hoos yimaada degmada buurha kabe ee gobolka baay haddaba wareysiyo iyo warbixinno ku saabsan ayaa barnaamijku intoo socda dhegaystayaal aad kaga boga doontaan hadduu alla awoodda la raalli ka noqdo qodobada kalena waxaa ka mid noqonaya maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay ku guulaysteen wejigii hore ee xalinta dagaalbeeleedii u dhexeeyey laba beelood oo walaalo ah oo dhowaan ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose waraysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellada hoose ayaa dhegaystayaal barnaamijka intuu socdo aad kaga bogan doontaan wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maantay dhagax dhigay dibudhiska xaruntii hore ee iskaashatooyinka ee magaalada muqdisho wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka aan caawa idinkuga hayana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi kadib war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo la shaaciyey golaha ammaanka ee qaramada midoobena ayaa waxa ay ammaaneen horumarka ay dowladda federaalk soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda afartii sane ee lasoo dhaafay heesta barnaamijkuna caawa wa heestii afkaagii tashaday oo ay si wada jira halkan ugu luuqaynayaan fanaaniinta onkod ereyada iyo muusikadana waxaa iska leh bashiir sheekh maxamuud gabagabada barnaamijka ayaa dhegaystayaal aad kaga bogan doontaan heestaasoo dhammaystiran qodobadaas iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaal intuu socdo barnaamijka dhacdooyinka maanta iyo wixii soo kordho idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa soo saaray halkaan idinka socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan cali dhinaca farsamaduna waa maxamed cabdi kalaf mar kale ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaan hawdeeda ka leeyahay sida hordhaca barnaamijka aad ku maqasheenba wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta shir guddoomiyey kulan gaar ah oo looga hadlayay amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada ee gobolka banaadir oo si wada jir ah ay u yeesheen maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiin ka tirsan iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir kulankaasina waxaa shir guddoominayay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya kulanka ayaa intuu socday waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin adkeynta ammaanka caasimadda iyo horumarinta adeegyada bulshada saruqaadista nadaafadda caasimadda kulanka ayaa markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed odoba waxauna uu ka hadlayaa kulankaas ujeedadii laga lahaa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalatu waslamu ala ashraf almursaliin sayidina moxamed wala alihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maantay sidaad arkaysaanba waxaan booqasho shaqo ku imid gobolka banaadir fisha guberno dabcan waxaan u nimid howlo shaqo oo la xiriira sidii loo horumarin lahaa shaqada gobolka waxaan la kulmay kursimaha guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada iyo guddoomiyaasha degmooyinka toddobiyo tobanka degmo iyo agaasimayaasha waaxyaha gobolka banaadir runtii waxaan ka wada hadalnay sidii gobolka loo horumarin lahaa arrimaha ku saabsan gobolka iyo meesha wax u marayaan aad iyo aad baan uga abaannay ugu ammaanay maamulka cusub guddoomiyaha uu hogaaminayo waxaa ka war haysaan in waddooyin loo dhisay magaalada sidii waddadii isku xiraysay sayidka iyo bakaaraha iyo waddadii buulaxuubey haddana wuxuu noogu warbixiyey kursimaha guddoomiyuhu in la wado qorshe lagu dhisayo waddadii wadnaha iyo waddadii soddonka runtii isbeddel weyn oo dhankaas gaarsiinta waddooyinka iyo horumarintooda ayaa jirtay waxaan la wadaagnay arrimihii annaga naga soo gaara muwaadiniinta degan gobolka oo ay ka mid ahaayeen nalalka iyo nadaafadda iyo wixii la mid ah runtii in wax laga qabto oo la hormariyo aad iyo aad waxaan kaloo ku ammaanay amniga iyo shaqada ay hadda baryahan ka qabtaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoonka gobolka oo amniga loo xil saaray amniga gobolka runtii waxay ahayd kala tala qaadasho iyo kala warqaadasho muddo dheer kadib runtii guddoonka cusub iyo guddoomiyahana hambalyaan u diraynaa mar walba dabcan shaqadu kama dhammaato in la wanaajin karo meelihii inay tahay lasii wanaajiyana waa gaarsiinay waxaana rajaynaynaa haddii laa yidhaahdo inay guulaysato gobolkuna hormaro aad iyo aad baad umahadsantay
wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed odowa ayuu dhegaystaalkaasi ahaa oo ka hadlayey shir gaar ah oo maanta uu shir guddoomiyey oo ay hesheen mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaaye wasiirka dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay doorka ay bulshada ay ka qaadan karaan dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ee dalka oo xilligan ay ku hoolan tahay in ay dhammaystirto dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana dowladdu ay dhowr hore oo jeer kulamo noocan oo kale ah ay u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada si dib u egis loogu sameeyo dastuurka kubeelgaarka islamarkaana laga dhigo dastuur rasmi ah uu yeesho qarankeena soomaaliyeed mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya ayaa kulankaasi markuu soo ilaaday kadib waxa uu la hadlay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed
galbeed galmudug hiiraan iyo maaragtay jowhar shabeellada dhexe iyo gobolka banaadir qaybaha kala duwan ururada bulshada dhan ayaa ka soo wada qayb galay muhiimadiisana waxay ahayd sidai ay ururada bulshada uga qayb qaadan lahaayeen dibwegista dastuurka gaar ahaan qaybahan hadda la soo gaaray oo ah wacyigelinta iyo wadatashiga dadweynaha maadaama ay matalaan qaybaha kala duwan ee bulshada marka qaybtaas ayaa ugu weyneyd arrimaha maanta shirkan aan isugu nimid waxaa jira shirka shirkan ka horreeyey oo horay bulshada uga qayb galiseen dibwegista dastuurka waxyaabihii ka soo baxay bulshada lagu daray dastuurka ka bedelkiisa cusub oo hadda awadii lagu soo fuliyey kaas wuxuu ahaa qaabka wada shaqaynteenii iyo maaragtay sidayn ku wada heshiinay haddana waxaan ku wada tashanaynaa siday gudaha uga geli lahaayeen iyada laftigooda qayb ay ugu noqon lahayn ururada bulshada soomaaliyeed siday dadweynaha wacyigelintooda iyo fikirka ay u gaarsiin lahayn marka laba maalmood ayuu soconaya haddii la haydmo hadda khudbadihii iyo wixii baa dhammaad waxay kala qayb galay guddoomiyaha guddiga la socodka baarlamaanka ee marwo marin cariif iyo guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dibogeysta dastuurka ee mudane maxamed daahir afrax labadaba ra'yigoodii iyo fikirkii guddiyadooda ay ka sheegeen haddana waxaa bilaamin doona guddiyadii inay ka doodaan barnaamijkoodii berri ayaan ogaan doonaa wixii ka soo baxa doodoodii fikirkooda haddii lahayd waxaa jira qodobo ka cusub bulshada soomaaliyeed hadda oo si eeda loo hadalhayo in dalka lagu soo kordhinayo sida aqalka sare ee baarlamaanka oo kaleeto dastuurka waxyaabaha uu ka qabaa bal hadda- bal si fiican haddaad u faahfaahaysid iyo in bulshada waxyaabaha laga tashanaya hadda ay ku jiraan ee waxyaabahaasoo dhan waxa weye waxyaabaha bulshada lagala tashanayo shirweyne qaran wuu jiri doonaa gobolada dalka oo dhan iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan waa lasoo wada mari doonaa dadweynaha annaga adeegyayaal unbaan ka nahay meesha waxay noo sheegaan unbaan maaragtay gudbinaynaa laakiin waxaa ugu muhiimsan waxa weye gaar ahaan gudiyada wasaaradda waxay samaynaysaa keliya ee abaabulka iyo isku xirka iyo barnaamijyada marka dadweynaha iyaga racbiga iyo shacbiga soomaalida qofka ugu dambeeya ra'yiga isaga iskale waxay soo gudbiyaan ayaanu noqonaya dastuurka dastuur lagu wada heshiiyey oo soomaali ay u wada dhan tahay ayaana noqon doona mid ka bixiya soomaaliya nabadgelyo xumada iyo dhaqaale xumada maanta jirta sidoo kale waxaa jira in maqaamka caasimada oo hadda ay marayada gudoomiyaad ay soo hadal qaaday Een, bal ayada hadda hal mar inoo dul martid waxyaabaa dastuurka oo ka waajahaya bulshada waxyaabaha laga raba inay ku soo kordhiyaan een, hadeertaan maadaama ayagu tala uga faliyaan sidii aan hore u sheegayba annaga adeegayaal ayaan ka nahay bulshada guddiyada ayaa waxay u soo gudbin doonaan waxa laga rabo shacbigan ayaana ra'yiga iskale iyagana ra'yiga soo gudbin doona ra'yigoodana marka ugu dambaysa lagu dhaqmi doona kaasaan u noqon doonaa kan dastuurka lagu qori doona muddadii aad joogto wasaaradda maxaa kuu qabsan wallahi wax badan waad garan kartaa ee, sanadkii wasaaradda aan joognay ee, guddiyadan iyo xiriirka wada shaqaynta iyo maanta dastuurkii inuu marayo heer gebageba ah oo marayo wada tashigii bulshada dadweynaha iyo go'aankii ahaa baarlamaanka in la geeyo oo toban cutub farsamo ahaan lasoo ee, sameeyey haddana qodobadii siyaasadda ahayd iyo shirweynihii qaran iyo inta barnaamijoo la sameeyey marka waxaan aaminsanahay maanta inay guul weyn aan ka gaarnay muddadii sanadka aan wasaaradda joognay oo maanta aan gaarsiisannahay heerkii baarlamaanka uu ka doodi lahaa dastuurka meel gebagaban uu marayo haddii lahayd
mudane xuseen maxamuud sheekh xuseen wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya ayuu dhegaystaalkaasi ahaa oo u warramayey waryaheena cismaan maxamed aadan barnaamijka dhacdooyinka maanta ayuu codkaasina qayb ka ahaa ciidamo si gaar ah u tababaran oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ay ku dileen maleeshiyaad iyo horjoogyaal ka tirsan kooxda gobolkeeda uu sii dhacaya al-shabaab ka fuliya deegaano hoos yimaada degmada buurha kabe ee gobolka bay howlgalkaas waxa ay ka fuliyeen ciidamada saldhigyo ay ku lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab deegaanadaasi haddaba qaabku howlgalkaas u dhaco si aan wax badan ugu ogaano waxaan daqiiqada ka hor khadka telefoonka aan kula xiriiray taliyaha ciidanka booliiska gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed jenaraal maxamed isaaq xasan cali case waxaana ugu horreyn weydiiyey qaabku howlgalkaasi u dhacay
waa mahadsan tahay horta dagaalka wuxuu ka dhacay ee, meel ee, degmada buurhasaba hoos imaato oo haydawaa la yidhaahdo Ee, waxaana ku jirnaa nimankii sharwadayaalka ahaa oo u qaabilsanaa dhinaca qarxinta iyo shacabka inay dhibaateeyaan markii la ogaaday information laga helay Ee, weerarka ee, lagu qaaday weerar qorsheysan buu ahaa insha allah waana lasoo afjaray Ee, markii ilaaladii hore een, ay lala dagaalamay oo la dhameeyey nimankii guriga ku jira waa isqarxiyaan Een, waxaana ku jiray saraakiil horjoogayaal ah waayahay taliye halkuu howlgalkaas uu ka dhacay
guulo haydabaa la yidhahdo labaatan iyo shan kilomitir dhinaca galbeed ku jirta dhinaca beelood ku jirta oo guura sawo howlgalkaas qorsheysan ee qaabceenkee ayuu u dhacay wallaahi qaabka u dhacay dee waa niman een, la ogaaday inay meel samiine iyo maaragtay qaraxyo iyo wax ku samaynayaan oo saraakiilna ay la jiraan markii shacabka een, uu noo soo sheegay een, daqiiqado ka bacdi hadee jawaab baan ka bixinay jawaabtana waxay noqotay in nimankaas lagu baabi'i iyo meesha ku suganyihiin wayna ku guulaysteen farsidii loogu talagalay ciidamada wayna kusoo baabi'een hadda markay baxsan waayeenna dee gurigii ay ku jireen bay ku qarxeen deegaanadaas howlgalku ka dhacay marka ma waxaa gacanta ku hayay ee, maleeshiyaadka al-shabaab ha iyagaa sii joogay ha khasaare intee la-eg ayaa la gaarsiiyey marka ee, maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii halkaas ku sugnaa
wallaahi horta ilaa shan een, ka tirsan nimankaas cadowga nabaddiidka ah ee dee oo ilaalida horaha meesha lagu dilay oo dee madaxoodii waa lasoo qaaday een, beri aad soo dhigsadana shan aatan waa laga farwadistooy iyo labaatan dambo iyo fiiriyaalkii iyo nisbadii qarsinta buuggii ahaa Een, ragta marka saraakiisha ahna way- markii ogaaday inay qabsan yihiin ay guriga isku qarxeen marka guriga ilaa sideed qof baa ku jirtaa leeleeya saraakiila toban lagama arkin
waaya marka laga soo tago eh, tirada maleeshiyaadka ee lagu dilay howlgalkaasi wax nolosha lagu soo qabtay miyaa jira labaa jirta oo ka tirsan nimankaas nabadgiisa laba qof Een, insha allahu tacaala waa saxaafadda loo soo bandhigi doonaa degdegmada jiriin waaya marka eh, dadka la soo qabtay waxaa ku jira miya horjoogayaal aan ku horjoogaa ku jiraan qiso annaga waxaa weye horta kow inaan nimankan cadowga ka qabano dalka Een, soomaaliya iyo shacabka oo dhibaateynaya khaasatan deegaanada hadda aan joogno oo koonfur galbeed soomaaliya hadda nimanka niman loo fadhiisan kara maaha in la baabi'iyo oo lala dagaalamo weeye qorshaha annaga insha allahu tacaala Een, qorshaha noogu soo waxaa weye bar kasta oon ku maqalno inay ku sugan yihiin inaan jawaab degdega ka bixin shacabkaasna dhibaato ka dulqaadno iyo qorshaha annaga
waaya tani eh, warar aan helin ayaa sheegaya in howlgalkaas lagu soo qabtay eh, horjoogayaal eh, sarsare oo al-shabaab ka tirsan marka eh, horjoogayaasha aad soo qabateen eh, magacyadooda ma noo kala sheegi kartaa magacyadoodii iyo iyagoo maaragtay laas og waxaa loo soo dhigi loo dhigi doonaa ee, saxaafadda insha allahu tacaala saacadahan soo socdaana soo bandhigayna sidaayo
jenaraal maxamed isaaq xasan cali case taliyaha ciidanka booliiska gaarka ee maamulka koonfur galbeed oo hore ciidamadaas loo oran jiray ciidanka daraawiishta ayuu dhegaystaalkaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada baydhabo qadka telefoonka igu waramaya waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed mawjada fmka dharkeedu sagaashanka meyga hartis oo si toos ah ay nooga dhagaysan karaan dhegaystayaasheena ku sugan dhammaan gobolada dalka oo halkaasi ay noo yaalaan f m o dhegaystayaasha caalamkana waxay si toos ah ay nooga dhagaysan karaan aalada live streamka oo haddaba si toos ah ay nooga dhagaysanayaan welina waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka dhacdooyinka maanta qeybihii dhexe ee barnaamijka markaana shabeellada hoose maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay ku guuleysteen wejigii hore ee xalinta dagaal beeleedyo ka dhacay dhowaan magaalada markay xarunta gobolka shabeellada hoose oo u dhexaysay laba beeleedyo oo walaalo ah oo halkaasi ku dagaalamay waxaana muddooyinka ugu dambeeyey ee deegaanadaas eh, ka soconayay waawaan ay wadaan maamulka gobolka shabeellada hoose oo lagu dhexdhexaadinayo labadaas beelood haddaba si aan wax badan ugu ogaano eh, soo gebagabeynta colaadii ka aloosneed eh, gobolka shabeellada hoose waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka maamulka maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose mudane cabdifataax xaaji cabdulle oo isagoo ku sugan magaalada marka iga waramay shirkaasi lasoo gebagabeeyey iyo qaabka loo heshiisiiyey labadaas beelood
wariye national aada iyo aad ayaan kugu mahadcelinaynaa dhammaan wariyaasha ka shaqeeya radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed ee maxaa la yidhaahdaa sida maaragtay hufnaanta leh ugu shaqeynaysaan ummadda soomaaliyeed marka labaad kaa sheegta waaye dagaalo muddo dheer qaatay oo dhowr sanadood ka socday degmadan marka caasimada gobolka shabeellaha hoose iyo hareeraheed ayaa jiray muddo dheerna maaragtay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed hadba marxalado soo maray lay dadaal dheeraad oo la sameeyey ilaahay kuley un maaragtay waana waafajiyey inaa maaragtay ilaa xaj aan guulka gaarnay magarantay
waa gartay marka dhibaatooyin badan waa iska jiraan hagaaldaacin badan waa iska jirtaan meelo kala duwan ah laakiinse maasha allah ilaahay aan ugu mahadcelinayna iyo dhammaan maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeed sida wanaagsan ay maaragtay ay garab maaragtay noogu galeen ugu dadaaleen socola hoose ibraahim najax oo dadaal dheeraad ah muujiyey wakti dheeraad ahna siiye una dadaalay maaragtaasi iyo wafdi oo maaragta aniga kamid ahay iyo taliyaha nabad sugidda koonfur galbeed iyo maaragtay xataa wariyaasha raadi muqdisho kamid yihiin ay maaragtay u galeen sida ummadaas loo nabaday qaab aankee ayuu u dhacay marka shirkaas lagu heshiisiinayay shirka labada eh, beelood beelaha si gooni gooni ah ayaa loogu dabqaadayay ayaa ula kulanay Eh, waa iska jiraan culaysyo mar qaarkood lagala kulmaa laakiinse ummadda soomaaliyeed inta badan waxaa umoodaa maanta inay diyaar u tahay inay maaragtay qaadato nabad inay qaadato heshiis inay qaadato wada noolaansho inay aqbasho maxaa la yidhahdaa in lais ixtiraamo oo maxaa la yidhahdaa dadka guud ahaanba maaragtay meelo qaarkood soomaaliyeed waa ogtaa qabaa'ilada maaragtay deegaanada waa isku dhex reexaan oo reer hebel haddaan nahay anaga maaragtay meesha anaga kasoo jeedna asal aho qolo kale maaragtay wax nagu mal adi wax saas oo kale laakiinse alxamdulilah hadda dadka fahamkoodna waa weynaaday Eh, dadka garashadoodna waxaa umalaysaa sida hore inay si ka duwan ay u fikirayaan maanta wadajir iyo walaalnimo iyo soomaalinimo inay ka fikirayaan ma garatay gobolka shabeellada hoose ee muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusoo laalaabanayay dagaal beeleedyo u dhexeeya beelaha dega qaar ka mid ah gobolkaasi ee hadda waxaad sheegtay in laba beelood aad heshiiseen ee sidee marka idinku suurta gashay in aad isku keentaan ee dhinacyadii isku isku haystay ee gobolka shabeellada hoose wallaahi waxay ku suura gashay eh, in wakti aan u hurnay eh, islamarkaana dhinacyada kala duwan si gaar gaar ah oo siyaabo kala duwan ah aan ula kulannay taas ayaa sababtay in maaragtay wax badan ay isku soo dhawaado haddana meel fiican ay noo marayaan wada hadallada ma garatay labadaas beelood ee gobolka ku dagaalamayay ee maxay idiin sheegeen oo ay isku haysteen wallaahi hadda wax weynoo markaad dib ugu laabatid eh, waxyaabaha cajiibka waxaa kamid a wax weynoo maaragtay hadda oo laisku haayo oo muuqdo maaragtay waa iska yareed waxaa la yidhi ma ogtahay dhurwaa iyo xaruurta waa loo kala sheekeeyey moogtahay ama waa loo kala sheekeeyaa waaya marka waxaa weeyaan maara dadku waa loo kala sheekeeyey marka inta badan maaragtay waxaa laga yaabaa marka laga reebo qodobo yar oo maaragtay eh, hanti loo kal- lakala heestay wax saas oo kale iyo wax noocaas ay dalbanayaan ma garatay marka labadii maleeshiya beeleed ee gobolkaasi ku dagaalamay ee hadda ma la kala qaaday hadda qorshihuu qorshahaasaa socda in maaragtay eh, la kala qaado aag mucayan la kala geeyo eh, maxaa la yidhahda qodobada lagu heshiiyay qayb ka tahay Eh, maxaa la yidhahdaa in eh, ciidamada si wadajir ay u shaqeeyaan ciidamada dooga dalka soomaaliyeed ciidamada maxaa la yidhahdaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom intaba in si wadajir ah ugu howlgalaan magaalada isla markaana maxaa la yidhahdaa howl meen xagga amniga quseeya markaas kadibna maaragtay sidaas maaragtay maleeshiyaadkana loogu helo marka ugu dambeysa in maaragtay la qarameeyo dhammaantoodba oo maaragtay laga dhigo ciidamada maaragtay guud ahaan maaragtay gobolka iyo gobolada kale ee soomaaliyeed oo amnigooda qayb ka qaadan lahaa marka ka maamul ahaan ee rajada aad ka qabtaan ka warama marka inaysan dib usoo laaban ee dagaal beeleedyo gobolkaasi ka dhaca wallaahi nin yahow rajadu aada bay u fiican tahay hadday soo laabtaan xataa anaga ka hari mayno waxaa nahay kuwa sii wada oo maaragtay ka qayb qaata nabadda mar kastaba ma dhahayno dagaalka dagaal baa soo laabtay niijabo meel fadhiista dhi- isdhihi mayno laakiinse si kastay ahaataba anaga hadda niyaddeena aada bay u sareysaa iyo niyadda ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadyahu gobolka ku dhaqan iyo inta kale waxgaradka soomaaliyeed ah niyaddooda waa kus- aada bay u sareysaayo arrintan aada baa loogu rajo weyn yahay in maaragtay ay aada u hirgasho haddii lacalla ay dhacay oo in maaragtay dad qaarkood isku dayaan inay wax sasameeyaan insha allah inaan caqabadahaas ka gudbi doono ayaan rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed aad iyo aada waxaa umalaysaa markaan inay garowsanayso eh, khaasatan dadyowan ku dhaqan dowladda koonfur galbeed in maaragtay ay nabad ku wada noolaadaan nabadda ka shaqeeyaan wixii dhib ahna maaragtay wixii qoys gaara dhib ku ahna ummadda dhan dhibkooda in loo arko wixii ummadda dhibkeeda ahna qoys qoysaska gaarka ay u arkaan maaragtay dhibka ummadda ma garatay waaya marka ogaantiina ee khasaaraha ka dhashtay muddada dagaalkaas uu- uu socday ee meeqa ayaa gaarayaan
kala naf iyo maalba wax yar ma aha waxa weeyaan dad badan baa ku le'day oo maati leh oo maleshii dagaalamaysa leh waxaa ku le'day maxaa la yidhaahdaa eh, maxaa la yidhahdaa xoolo badan ayaa ama xataa la dhibaateeyey ama kala la iska laayay Eh, waxaa kaloo ka mid ah ilaa allah mustacaan maaragtay in tuulooyin la iska gubay in caruur badan la laayay in hooyooyin badan la laayay in beero badan maaragtay la iska eh, maaragtay dhibaato la gaarsiiyey in hanti fara badan oo ganacsi ah dukaamo wax adiga ilaa heer magaalo magaalo in ay maaragtay u dhow boqolkiiba toddobaatan ilaa sideetan in ganacsigeedu baabar yahay oo jiidka soo gala kulli maaragtay ay go-an yihiin marka wallaahi waa xal dhigi karaa khasaaraha u dhaliyay wax la qiyaasi karo ma aha mara qaarkood inkastoo wax kastaba la tiri karo laakiin haddana waa khasaaro aada u weyn khasaaraha oo maaragtay u geysta dagaalkan deegaanadana gobolka waxaa kaloo u geystay wadadii dheereed oo kasoo bixisay degmada adkuuye kasoo leexanaysa baar ismaaciil oo soo aadaysay maaragtay ilaa ishalambood maraysay oo wadada marka u leexatay iyo qoryooley iyo degmooyin badan oo maaragtay sida maaragtay kuntuwaarey iyo baraab iyo ku tiirsanayeen ganacsigooda ee qayb ka ahayd inay mar saameyn ku yeelatay iyo sablaale iyo dhulkaas ma garatay waaya marka ugu dambeyntii waa sidii hadda deegaanadii lagu dagaalamay xaaladda hadda waa degan tahay waxaa soo iftiimaysa nolol hadeertaan maxaa la yidhaahdaa meel fiican bay arrintu maraysaa ee rajaa la leeyahay xabadihii shalay dhaxay ma dhahayaan qoryihii beeraha lala saarnaa waxaan rajeynaynaa in maalmaha soo socda lagala laga dejiyo waxaan rajeynaynaa haddii ilaah raali kana kuba ciidamada xooga dalka soomaaliyeed maba sugidda iyo kuwa amisom si wadajir ah inay howlgal ku sameeyaan hadduu ilaah raali ka noqdo waxaan rajeynaynaa inta dhimanna oo maaragta nabada ana sida odayaalka dhaqanka odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada culamo diinka aqoon-yahanka iyo dhammaan maaragtay dadka ku nool magaaladan iyo magaalooyinka kale soomaaliyeed ee maaragtay gobolkan uu ka kooban yahayba inay qayb nagala qaataan ma garat
mudane cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka shabeellada hoose oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada markay xarunta gobolka shabeellada hoose kana hadlayay maamulka gobolkaas oo ku guulaystay in ay soo afjaraan wejigii hore ee xalinta dagaalbeeleedyo ka dhacay dhowaan magaalada markay xarunta gobolka shabeellada hoose oo u dhexeeyey laba beeleedyo walaala ah welina waxaad dhegeysanaysaa dhegeystayaal radio muqdisho gaar ahaan barnaamijka dhacdooyinka maanta gaga dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan isla soo gaarnay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay dhagax dhigay dib u dhiska xaruntii hore ee iskaashatooyinka gobolka banaadir mudane saalax sheekh xuseen wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee dowladda federaalk soomaaliya oo dhagax dhigga xaruntaasi kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay xooga saari doonto dib u dhiska xarumaha danta guud si loo soo celiyo adeegyadii dowladda federaalka ay u hayso ama u hei jirtay shacabka soomaaliyeed wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana hadalladiisii waxaa ka mid ah agaasimaha gaadiidka agaasimaha beeraha gudoomiyaha ururka gudoomiyaha iskaashitooyinka cabdalla guure iyo shacabka meesha isugu yimid maanta dhammaantiin waa salaamantihin calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaa farad weyn i ah inaan dhagax dhigno iskaashatooyinka xaruntoodii waddankan waxaa dhisi waa iskaashatooyin dhaqanka soomaaliya waxaa ka mida waa iskaashatooyin beeralayda goob bay ufooftaa goobka macnada waxaa waaye shacab dad isbiirsaday xadiis waxaa waye ilaahay yadullaahi maca aljamaaca ilaahay gacantiisa waxay la jirtaa jamaacada dadka wada jiray la jirtaa ummad haddii markii ay isbahaysato ayaa waxaa dhisi kartaa annaka dawladda way ka gocantahay dib u dhiska waddankeena ay qayb ka qaadato waddankeena annaka gacanteena ku burburin haddana annaga inaan dhisna iyo waajib nagu ah sida awad wasaaradda howlaha guud gacan bay siin doontaa iskaashatooyinka annaga iskaashatooyinkan waddanka waa dhisaynaa jidadkii waa dhisaynaa waxaan dhisaynaa beerihan beerihan wax soo saarkan ka qayb galaynaa waxaan diyaar u nahay yani in aan soomaaliya inay noqoto meelaha ugu wanaagsan adduunka inay noqoto warshaha waxaa nooga jirta dekedaha u waaweyn inaan ka dhisno soomaaliya waayo waxaan leenahay laba webi aan leenahay waxaan leenahay laba badaan leenahay waxaan nahay ummadda ugu dhaqan fiican ugu qurux badanana sidaa awgeed ilaahay waxuu nugu manaystay mana badan annagan inaan u maxadcelinay waaye aan nabadda ka shaqayno isdaaqalka bulshadaan ka shaqayno aan dhexdeen isjeclaano marka annaka isdhe- isjeclaano ayaa ilaahay na jeclaanayaa iyo nabadda imaanaysaa dan oo waan ku faraxsanahay maanta inaan dhagax dhigo eh, iskaashatadan taasoo nu- ma tii ugu- tii ugu dambaysay shaqa- eh, hor- horumarkii dhismaha waa sii soco doonaa insha allah ummad Eh, ummadda soomaaliya waxaan ka codsanaya yaan shish- gacan shisheeye la sugin annaga waa inaan dhisna waxaan dhisnay wasaaradda howlaha guud waxaan dhisnay eh, tan eh, shaqada shaqaalaha wa- dhismaha waa sii socon doonaa Eh, w- eh, casumaad halkan laga casumin wa- wa- waa ku faraxsantihiin bal dhagihii aan dhigna der
waa hagaag dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka waa qaybihii dambe ee barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan isla soo gaarnay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu xilkii ka qaaday wasiirkii qorsheynta ee maamulkaasi kadib war qoraal ah oo xafiiskiisa ka soo baxay islamarkaana lagu shaaciyey xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed ayaa maanta xilkii ka qaaday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamed cilmi afrax war qalaal ah oo maanta la soo gaarsiiyey xarunta wakaaladda wararka soomaaliyeed ee zawna kuna saxiixnaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa laga xusay in laga bilaabo maanta oo taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha abril sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka in xilkii laga qaaday wasiirka qorsheynta galmudug mudane cabdikariin xuseen xeerkan waxa uu dhaqan galayaa baa la leeyahay markii uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug dhinaca kalena ee, qaramada midoobey ayaa waxa ay soo saartay warbixin ay ku ammaanayso horumarada dhinacyada siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka samaysay intii xilku uu hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana golaha ammaanku ay sii bogaadiyeen in ay sii wadaan dowladda federaalk soomaaliya horumarada dhinaca siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee laga gaaray afartii sano ee tagtay waxaana baarlamaanka federaalk soomaaliya ay golaha ammaanka ay ka dalbadeen in ay dedejiyaan ansixinta hindisharciyada ee dowladda ee federaalka soomaaliya waa xukuumadda ay usoo gudbinayso baarlamaanka si dowladda federaalka soomaaliya ay howlaheeda usoo labajibaarto sii laba jibaarto xubnaha golaha ammaankana ayaa dib u celiyey in filayo in wakhtiga loo kordhiyo aan loo samayn doonin dowladda soomaaliya ee iminka jirta waxaana xuseen in golaha ay walaac ka muujinayaan xaaladda amni ee soomaaliya oo aan adkeen waagaag dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhacdooyinka maantay oo aan idin socodsiinayay anigoo maxamed xasan cali dhinaca farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdi khalaf barnaamijkana waxaan kusoo gabagabeynaynaa ama idinkaga tegaynaa heestii afkaagii tashaday oo ay si wada jira ugu luuqeynayaan fanaaniinta kooxda onkod waxaana ereyada iyo muusikada heestaas iska leh bashiir sheekh maxamuud intaa barnaamijka la mid aan ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
manta ku furane